hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland waxay marar kala duwan dib wadajin u samaysay barakacyaal ku noolaa gudaha magaalada kismaayo kuwaasoo ku noolaa nolol adag balse hadda degan guryo ay iyagu leeyihiin oo maamulka dowlad goboleedka jubbaland uu siiyey xaafadda dalxiiska waxay ka mid tahay xaafadaha kala duwan ee ku yaalaan kaamamka ugu badan ee ku yaalla magaalada kismaayo oo ay ku nool yihiin barakacyaal kuwaasoo kor u dhaafaya kumanaan haddaba guddoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha jubbaland mudane cali aadam cali ayaa waxa uu ka warbixiyey sababaha ay u doorteen in ay raraan barakacyaashii ku noolaa kaamamka barakaca ee ku yaalla xaafadda dalxiiska ee magaalada kismaayo oo ka mid ah kaamamka barakaca ee ku yaalay degmada kismaayo dalxiiska dadka dalxiiska ku nool oo ilaa konton iyo sideed kaam ah waxay degan yihiin dhul private oo dad kale iska leeyihiin ayay degan yihiin dowladduna markaa dadkii dhulka lahaa marka hore ayadaa ka qaaday dadkaa dejisay dadkii lahaabaa dhulka loo celiyey marka inta la barakicin lahaa guri kasta oo soo baxa waxaan siinaa dadkan oo yani ayagaa taarget ah oo oo birtu kor saaran tahay marka dadkaasi sanadkii hore labadii kun labaatan iyo afartii waxaan ka qaadnay waxa la yahdo intention survey intention surveygaas hadafkiisu wuxuu ahaa in la ogaado dadkan waxay rabaan waxaa ku jira dad soddon iyo afar sano degan dadka ayagaa markaa nolosha ay ku noolin haddaad fiirisid yani qaabka ciriiriga isdulfuulka ay ku noolin yani waa meel yani karaamada biniaadamka yani ku habbooneyn bay degan yihiin marka sidaa darteed intention survey baan ka qaadnay rabitaankood aan weydinnay war maxaad rabtiin ma soddon iyo afar sano halkaanaad taagnaanaysaanoo nolosha noocan isku rarantaa ee musushii iyo buulkiiba isku dhex yaala nolosha tan maad ku gelaysaan weligiin ku jiraysaan waxay doorteen boqolkii siddeetan iyo shan in dhul la siiyo lana raro taas ayaa keentay marka inaan hadda taarget garayno oo priority number one aan ka dhigano dalxiiskii cidda kale oo hadda barakac diyaar u ah oo dhulka lagu haysto waayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal dhulka dadku ay degan yihiin waa dhul dadeed oo lagu haysto waayo in laga inay ooga guuraan marka sidaa darteed dadka dhammaan barakacyaasha waan raraynaa si kastaba ahaatee hay-adda qaxootigii barakacyaasha jubbaland waxay si weyn uga warqabtaa barakacyaasha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxayna dadaal xoogan ku bixisaa sidii barakacyaashaasi ay u heli lahaayeen nolol dhaanto midda hadda ay ku nool yihiin